ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalay waxa ay dagaal kula wareegeen xero ciidamo ka tirsan maamulka koonfur galbeed ay kaga sugan yihiin degmada qasax dheere ciidamo hubaysan oo ka tirsan militariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa dagaal culus ku qaaday ciidamo ku sugnaa halka loo yaqaano xerada ceelmashruuc ee degmada qansax dheere waxaana ciidamadii halkaa ku sugnaa soo gaaray khasaare kala duwan oo isugu jira dhimasho iyo dhaawac ugu yaraan lix askari oo ka tirsanaa ciidamadii halkaa ku sugnaa ayaa ku dhintay dagaalka halka sidoo kalena afar kale ay ku dhaawacmeen ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaana la wareegay gacan ku-haynta xerada dhanka hiiraan ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxa ay xala dagaal toosa ku qaadeen xero ciidamo ka tirsan dowladda federaalk oo ay kaga sugnaayeen degmada buulo burde weerarka ayaa si gaara kaga dhacay halka loo yaqaano qansaxle oo ka tirsan degmada buulo burde welina faahfaahin dheeriya kama aanan helin khasaara gaaray ciidamadii halkaa lagu weeraray inta uu la egyahay dhanka shabeellada dhexena guutada madaafiicda ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xala tiro madaafiica ku garaacay ciidamo ka tirsan dowladda federaalk ah oo ku sugnaa deegaanka ilbaq dhanka bakolna ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxa ay xalay weerar ku qaadeen xero ciidan oo ku taalay degmada xudur dagaal in muddo a socday ayaana halkaa ka dhacay welina tafaasiil dheeriya kama aanaan helin khasaaraha ka dhashay intuu leegyahay dhanka shabeellada hoosena ciidamo ka tirsan guutada madaafiicda ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xala tiro madaafiica ku garaacay xero ciidamo ka tirsan dowladda federaalk ah oo ay kaga sugan yihiin deegaanka barire ee hoostaga magaalada afgooye tiro madaafiica ayaa ku hoobatay xeradii ay ku jireen ciidamada dowladda federaalka waxaana la aaminsan yahay inuu jiro khasaare kala duwan oo gaaray ciidamada la beegsaday dhanka gobolka laamo khasaare badan ayaa ciidamada kenya ka soo gaaray qarax ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay la beegsadeen kolonyo ka tirsan ciidamada kenya kuwaas oo ka soo baxay deegaanka kayunga kuna sii jeeday magaalada ishakani ee gobolka laamo ugu yaraan shan askari oo ka tirsan ciidamada kenya ayaa halkaa ku naf waayey halkaa sidoo kalena siddeed kale ay ku dhaawacmeen gaari kooyal ah oo uu haleelay qaraxa ayaa isna gebi ahaanba halkaa ku gubtay